أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أmا bعd casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa tafsiru suurati التaxriim aayadeeda koowaad aayadda koowaad ayuu dersigeena ka bilaabmayaa suuratu taxriim waa suura madaniya aayadaha horena ama labada aayadood ama dhowrka aayadood ee hore labo sabab ayay u sheegaan culimada axaadiidtuna ay kusoo aroortay sababka koowaad in ay tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo haweenkiisa ayuu u imaan jiray casiradii xafse ayaa ka fasax qaadatay gurigeedii ayaa marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu kula kulmay addoontiisii maariye ee ibraahiimna u dhashay ee uu milkulyamiin uu nebigu ku haystay sala allahu calayhi wasalam gabadhaa marka addoonta ah ayayayuu u yimid gurigeedii ayuuna markaa ku qaabilay arrintaa iyadaa marka markii ay ogaatay xafsa waxaa gashay markaasi masayr ama qiiro ayaa gashay oo haweenka caado u ahaaba haddana iyada gurigeedii iyo firaashkeedii gabar markaa weliba addoon ah oo nebigu addoonnimo uuna ugu tegayay qof xor ahoo hadda marka aswaajtiisa ama xaasaskiisa ka mida aan ahayn siday ku dhici kartaa sidaabay istiri arrintaabay marka ka yar carootay wixii haweenka qaban jiray masayr iyo ku qaban jiray markaa nebiga iyadii ayuu marka wuxuu u siraystay tadyiiban likhaairihaa khaadirkeeda isaga oo wanaajinayo qalbigeeda isagoo kabaayo ayaa marka wuxuu ka dhaartay amaba yacnii wuxuu iska xarimay oo dushiisa uu ka xarimay maariya sidaa ayuu marka dushiisa iskaga xarimay iyadiina marka sidaa ayuu ku qanciyey way degtay arrintii iyada ahayd bay marka iyaday nebiga dhex martay bay caa-isho uga sheekaysay iyadoo markaa yacnii arrintaa weyn ay ku faraxsan tahay loo sameeyey ee markaa muhimmad ayna u arkayso iyada ayay markiiba markaa waa ishayn weysay caa-ishay u sheegtay aayadahan marka sidaa sababu nusuulkoodu waa tahay ayaa la yidhaahdayo lima tuxarimu maa axalla allaahu laka yacnii maxaad naftaada uga xarimaysaa ood uga mancinaysaa wixii alla kuu xalaaleeyey adoo xaasaskaaga raalli ahaanshadooda raadinayo sabab kale iyadan lafteeda marka waa bukhaari iyaa warinayaan wuxuu ahaa zaynab gurigeeda ayuu nebigu malab kasoo cuni jiray iyagii marka haweenkii kale caa-isho iyo kooxdeedii ayaa arkeen sidaabay dareemeen mid walbaa marka waxa ay tiri haddii uu kuu yimaado nebiga ee waxaa ku tiraahdaa innii araa aw ajidu minka riixa makaafiir rasuul allah waxaan kaa dareemayaa oon kaa helayaa xabag urteed oo kale iyaan yacni kaa helayaa marka rasuulkana ma jeclayn in sidaas oo kale iyo yacnii aada marka in korkiisu ay wax kasoo yacnii kamkamaan ma jeclaa jirin nebiga sal ll salam ee sidaa markii lagu yidhi xabag iyo waxbaa kaasoo raa-ixadeedan kaa helaynaa ayuu nebigu markaa wuxuu yidhi in malab uu soo cunay buu u sheegay markaa ayaa waxay yidhaahdeen lacallahaa marka iyada inay daaqday malabkaa shinnidii samaysay inay xabagtaa iyo geedaha iyo waxa ay soo daaqday sidaa marka riixdii malabkii ay baaqi ugu tahay wax noocaasay marka sidoo kale ay sheegeen ee arrintaa iyadaana nebigu markuu ogaaday ama uu arkay isagoo raalli gelinayo ayuu wuxuu ka iska xarimay oo naftiisii uu ka joojiyey malabka labadaa qiso ayaa marka suuradda lagu dhex sheegaa sabab nusuulkeeda labada mid walbaana de sanad saxiixa waa kusoo arooray hadday labada tahayba waa labadii hadday mid tahayna waa un midkaas qaala tacaala alla waxa uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim marka suuradda ahmiyada ay yani waxyaabaha aqraadda ay ka hadlayso ayna barayso macaalim iyo aadaab aada u waaweyn baa ku jirto waxaa ka mid a aadaabtaasi jaanibka rasuulka sal ll l slam nebigu sida ilaahay agtiisa uga weyn ugu weyn yahay oo hadday xaasaskiisa u tashtaan alle iyo malaa-igtii iyo jibiyo jibriil iyo mu'miniinta kuwooda wanaagsan ayaa garab taagan marnaba cidla garabkiisu ma noqonayo haddaad idinku ku yar madax taagtaanna oo xaasaska u ahna kuwa idinka idinka khayr badan baaba ilaahay siinayaa subxaanahu watacaala marka idinkaa dan ku qabo nebiga agjoogiisa iyo yacni agfadhigiise war taa ilaahay intaad ugu shukrisaan rasuulka ah dhibinina ayb waa masalada markaa qoyskii yani xaasaskii nebiga ayaa waxaa la barayaa meesha nebigu uu joogo sala allahu calayhi wasalam de meel weyn iyagaba waa ka joogay laakiin nin iyo xaaskiis un marka ay yihiin waxyaabo un marka haweenku iyagu qabto iyo masayrka iyo cishrada kale iyo waxyaabo fara badan ayaa mararka qaar wax kaga soo fakanayaan waxyaabahaasaa marka laga celinayaa oo laga joojinayaa haddaad joojin weysaanna ee waa idin furayaa kuwa idinka idinka fiicanna waawaa helayaa ayaa la leeyahay ehelkii iyo ilmihii tarbiyadooda ahmiyadda ay leedahay towbada iyo in mar walba rabbi subxaanahu watacaala lagu soo noqdo laba xaas ayaa yacni saddex haween ayaa waxaa yacni waxaa loogu maahmaahayaa qoladan gaaladana waxaa loogu maahmaahay labadii xaas ee nebiyullaahi nuux iyo luud ay kala qabeen nimankoodu waxay ahaayeen rusul ilaahay iyagiina gaalay ahaayeen waxba uma aynan tarin tusaalaha labaadna mu'miniinta ayaa tusaale loogu yeelayoo imra'atu fircawn oo iyadana fircawn hoos joogtay haddana ilaahay iimaankeediina kama qaadin oo iimaankeedii way ku sugnaatay inay keli ku tahay dadkaasna ma aynan dhibin ilaahayna meel wanaagsan ayuu geeyey iyaduna qofku si kastoo ninkeedu uu dhib ay uga dareemayso tusaaley u tahay marka iyadu hadday wanaagsanaato in khayrka iyo caaqibada ay yeelanayso middan ninka wanaagsan lehna haweentu inay xumaan karto iyo aada u xumaan karto iyada lafteedana waa tusaale maryam oo iyadiina sidoo kale reer bani israa'iil ay indhaha kusoo taageen oy ku tuureen zina iyo wax aan laa-iq u ahayn ay ku tuureen iyaduna qof dhowrsoon ay ahayd caydaas iyo safka markaa saf laga maray waxba uma aynan dhibin intaba ilaahay marka suuraddu wuu kaga waramaya qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa hooy annabiyu nebiyow lima maxaybaad tuxarimu aada uga joojinaysaa calaa nafsika nafsadaada korkeeda maxaad uga joojinaysaa ood uga mancinaysaa maa wixii axalla allaahu alla uu xalaaleeyey laka adiga uu kuu xalaaleeyey maxaad nafsadaada uga joojinaysaa tabtagii xaal aada dalbayso mardaata aswaajika xaasaskaaga raalli ahaanshahooda adoo dalbayo wallaahu alle hafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan qad xaqiiqe ahe faradallaahu alla wuu caddeeyey lakum idinkii ayuu idiin caddeeyey taxillata aymaanikum dhaartiinna ka xalaaloobideeda ayuu idiin caddeeyey alleh wallaahu alleh mowlaakum arrinkiina kan maamulayo waay wahuwa alleh alcaliimu weeyaan alla addoommadiisa u ogaal badan alxakiimu ee falsan yaa ayuha nabiyu waxaa loogu dhawaaqay marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam magaca nubuwada taana marka waxay ku tusaysaa marka qiimeyn darajayn ilaahay xaggiisa laga darajaynayo yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow lima tuxarimu lima maxay baa tuxarimu aada iskaga celinaysaa ay tamnacu calaa nafsika nafsadaada maxaad uga xiraysaa ood iskaga nafsadaada dusheeda aa uga xarimaysaa maa wixii axala allaahu alla uu xalaaleeyey laka adiga kuu xalaaleeyey meeshaan marka lima tuxarimu macnuhu waxay tahay lima tuxarimu calaa nafsika ma axala allaahu laka maxaad naftaada ugu diidaysaa wax alla kuu xalaaleeyey walaysa taxriimu hunaa taxriimka iyo xarimitaanka meeshaani ma ahan nisbata alficli ilaa kownihi xaraaman shay xalaal ilaahay ka dhigay inuu nebigu waa xaaraan ou dhahaya ma aha sidaas ma aha waayo ilaahay wuxuu xalaal ka dhigay nebiga waa xaaraan maba ku dhacaba mana dhahayaba waayo tashriic kii la faray waxaan ahayn inuu la imaanayay noqone taxriim marka laga hadlaya marna wuxuu ku imaadaa tasyiir shaygii xalaasha ah xaaraan in laga dhigo xaaraantii in xalaal laga dhigo midkaas waa madmuum kan hadda aayaddanna ay tilmaamaysa ma ahan kaas kaas marka madmuumkaa waxaa ku soconayo qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waatayibaati min alrisqi iyo sida qowluhu tacaala yuxiluunahu caaman wayuxarimuunahu caaman sanad ayay xalilayaan sanadna waa xarimayaan waa taxriim oo tasyiir ah waayo marka kaas marka hadda looma jeeda aayaddan ayb tafciil marka bimacna tasyiir ayuu ku yimaadaa waa baab marka kan mararka qaarna wuxuu ku imaanayaa bimacnaa iijaadu shayi calaa xaalihi shay xaalkiisa in lagu helo hadda middan dambe taas oo kale waa marka waxay ka dhigan tahay lima maxaybaa tuxarimu aada xaaraam uga dhigaysaa calaa nafsika nafsadaada korkeeda aada xaaraam uga dhigaysaa maa wixii axala allaahu laka alla uu kuu xalaaleeyey tuxarimu bimacnaa ay tamnacu maxaad naftaada ugu diidaysaa wax ilaahay xalaal kaaga dhigay idan marka nebigu wax xalaala xaaraan kama dhigin isaga oo shaygan xalaasha waa xaaraan ma uunan dhihin laakiin wax isaga xalaal u ahaa biimkaanihina uu sameey karay ayuu iska dhaafay isagoo ridaha ama raalli ahaanshaha weynkiisa raadinayo marka macnaha aayaddan sidaas weeyaan tabtaqii xaal aada jerinaysid mardaata aswaajika xaasaskaaga raalli ahaanshadooda adoo raadinayo ama malabkii oo iska xarimay macabaaya uu yidhi hadda kadib oo iska dhaafay naftiisa ka joojiyey ama ha noqdo ama ha noqdo gabadhii maariya oo isaga addoontiisii ahayd ee uu yidhi mar dambe waa iga xaaraan bis sidaa uu yidhi oo nafsadiisa uu ka joojiyey midii la dhahaba labadaasi raalli ahaansho xaasaskiisa uu raalli gelinayo darteed ayuu dalab uu dalbayo ayuu saa u yeelay wallaahu alla kafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun oo naxariis badan qad xaqiiqe ahe farada allaahu alla wou caddeeyey lakum idinkuu idiin caddeeyey fii suurati lmaa-ida lagu soo caddeeyey taxillata aymaanikum dhaarihiinna xalaaloobitaankeeda saaad uga xalaaloobaysaan dhaartii ama aada dhaartiinii u furaysaan sida aada dhaartiina u furaysaan ayb meeshaas marka qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum laa yu-aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walakin yu-aakhidukum bimaa caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaathati ayaamin saas waaye marka sida dhaarta looga xalaaloobo halkaas buuna rabbi kusoo caddeeyey subxaanahu wa tacaala wallaahu alle mowlaakum weeyaan midka arrinkiina maamulayo wa huwa alle alcaliimu weeyaan alle addoommadiisa ku cilmi badan xakiimun falsan alxakiimu ee falsana wa huwa alcaliimu alxakiim meeshaan marka mas'ale fiqhi ah baa ku jirta oo masalada fiqigaa ku jirtaa waxa ay tahay lafdu taxriim muxuu noqonayaa hadduu ninku haweenkiisa ou qabo uu ku yiraahdo anti calaya xaraamun xaaraanaad iga tahay hadduu ku yiraahdo maxay noqonaysaa xaaraan ayaad iga tahay markuu yidhaah lafdu taxriim uu isticmaalo ahlucilmiga qaar ka mida waxay yidhaahdeen waa dhaar waa dhaar wax dalaaqana ma aha dihaarna ma aha waa dhaar fain qaala lisawjatihi xaaskiisa hadduu ku yidhaha anti calaya xaraamun korkayga xaaraanaad ka tahay ow xaramtuki waa ku xarimay faina waa bihi dalaaqan marka haddii dalaaq uu niyeysto oo niyada isaga dalaaq ay ka tahay fa huwa dalaaqun waa dalaaq markaas haweentaadii baad waxaa tihi xaaraanaad iga tahay waa ku furayaana ka wadaa waa kinaaya marka waa min alfaadi lkinaaya kinaayaadkay alfaaddeeday ka mid tahay furiin rasmi ah ma ahan laakiin waa kinaayo haddaad adiga u jeedid inaad furto waa furmaysaa wa in nawaa bihi dihaaran fa dihaarun haddaad ka wado xaaraanaad iga tahay sida hooyaday oo kale haddaad ka wado oo adiga niyadaada sidaas aada geliso wuxuu noqonayaa isaguna dihaar waa dihaar oo weliba kinaaye ah wa ina waa taxriima daatiha iyada daatadeeda inuu iska xarimo rabaa bis ow alaqa ama waa iska idlaaqay xaaraana iga tahay buu iska idlaaqay facalayhi kafaaratu yamiinin binafsi lafdi ereygaa uu ku dhawaaqay kafaaratulyamiin ayaa loogu yeelana aayaddana marka qad farada allaahud waata la daba dhigay macnaha loo daba dhigay kaas waayaa gabar addoon u ahayd haddii uu yidhaahdo anta calaya xaraamun hadda kadib xaaraanaad iga tahay hadduu hadduu ka wado xorayn cidqi ina waa cidqan cataqad hadduu xorayn ayaan ka wadaa dhaho waa xor waa xorowday wa ina waa taxriima daatiha daatadeeda iga xaaraama hadduu yidhaaho ama uu iska idlaaqana waa kafaaratulyamiin waxba kama yani kama hadlaysna waa un kafaaro gudanayaa kafaaratulyamiin dhaartii kafaaradeedii ayuu la imaanayaa haddii cunto uu yidhaahdo waa iska xarimay cuntadan yacnii cuntadan waa iga xaaraam korkayga xaaraanay ka tahay xaramtuhu calaa nafsi hadduu yidhaahdo oo cuntana ay tahay falaa shay-a caleyhi waxba laguma laha sidaasna waxaa u kala dhigdhigay ibnu sidaana waxaa u kala dhigdhigay ibnu mascuud alimaamu shaaficina sidaasuu ku tegay hadda marka waxaan soo tilmaanay hadduu qofku yidhaaha haweentiisa anti calaya xaraamun maxaa ka wadaa baa la leeyahay haddii uu yidhaaha furiinaan ka wadaa waa furiin hadduu yidhaahdo hooyaday inaan ku shabaho dihaar ayaan ka waday waa dihaar midna kama wado waa iska idlaaqay haddii uu yidhaahdana waa iska kafaaro gudana kafaaratulyamiin ayuu la imaanayaa dhaartii kafaaradeeda inkastoo hadda halkan magac ilaahay iyo tilmaan ilaahay waxba laguma dhaaranin haddana waxyaabaha sidan oo kale ah iyo dhaarta waxay iska shabahaan min jihati alxahi walmanci dhaarta waxaa ku jiro xahi iyo manci markaad dhaaranayso adiga waxbaad isku boorinaysaa shay baad rabtaa inaad la timaado dhaarta waxa kaa keenay inaad shaygaa samayso xahi baa la yidhaahdaa waxbaad rabtaa inaad iska manciso oo aadan usoo dhowaanin waad ka dhaaranaysaa marka dhaartaasi maxay kugu kaalmeynay inaad ka joogsato marka waa alxathu walmancu ayay dhaarta iyo iska shabahaan dalaaqa iyo waxyaabaha la xiriiro macaanidaasaa ku jira culimada qaarna madaahib kalena way jiraan oo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waa dhaar unbis wax kale maba ahan sideedaba haddii xaaskiisa ama jaariyadiisa uu ku yidhaahdo sidaa fain qaala dalika lizawjatihi ow jaariyatihi falaa tajibu calayhi lkafaaratu maa lam yaqrabhaa kafaaro ku waajibi mayso hadduusa u dhowaanin hadduu u dhowaado waa ku waajibi ayb ibnu cabaas isaga markii la su-aalay cabdullahi bnu cabaas waxaa la yidhi ibnu jubayr baa wuxuu ka warinaya cabdullahi bnu cabaas qaala fi lxaraami lafdigan anti calaya xaraamun ereygaasi waxau yukafaru maka kafaaro gudana waa ka kafaaro gudanayaa buu yihi ibnu cabaas wa qaala ibnu cabaas waxau yihi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana aayadaanuuna ujeedaa marka u akriyay waid asara nabiyu ilaa marka qurdubi ilaa sideed iyo toban qowl buu gaarsiiyey laakiin hadallo isku noqnoqonaya waa intooda badan toddoba unbaana xaasilka uu noqonayaa hadda marka kusii dheerdheeraan mayno intaa uun qofku inuu ogaado xaaraanaad iga tahay furiin ma aha inuu isaga furiin ka wada ma ahani ayb dihaarna ma aha inuu isaga kala jeeda ma ahani waid asara nabiyu wadkur xus id waqti asara nabiyu nebigii ou siraystay ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaarka qaarkood intii ka ah uu ku siraystay xadiidan war uu ku siraystay sheeko falamaa markii naba-at ay warantay hayrahaa heyrkeed ay u warantay bihi bilimbaai wixii loogu waramay oo nebigu ugu waramay ay heyrkeed ugu warantay wa adharahu llaahu wa adhara allaahu alla uu muujiyey hu ilaahay nebigiisii uu u muujiyey calayhi khabarkii iyo hadalkii ayuu alla u muujiyey ayb markuu sidaa alla u muujiyey carafa bacdahu carafa wou aqoonsiiyey nebigii bacdahu carafa wou aqoonsiiyey gabadhii marka haweentii oo u siraystay ayuu hadalkii yacni sheekadii inay sheegtay oy heyrkeed u sheegtay sheekadaa ayuu wax ka mid a ayuu aqoonsiiyey wa acrada waa ka jeestay can bacdin qaarna waa ka jeestay kale falamaa markii naba-ahaa uu u waramay iyadii bihi bilkhabari khabarkii uu ugu waramay qaalat waxay tidhi man kumaa anba-aka kuu waramay haadaa kan yaa kuu waramay qaala waxa uu yidhi nebigii naba-anii waxaa ii waramay alcaliimu allihii ogaalka badnaa alkhabiiru addoommadana hoos guntigo guntooda hoose ogaa hadalkan marka waa hadalkii nebigu sal l slam xafso uu ku siraystay akharu lmufasiriinna xafso ayay leeyihiin marka ilaa bacdi aswaajihidan waa xafsa binti cumar wadkur xus id waqti asara nabiyu nebigii uu siraystay ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisii qaar ka mida uu u siraystay waa xafso marka xadiidan uu u siraystay sheeko uu u siraystay marka asarada waxaa la dimnisiina ay bayana yani waxaan ujeedaa sideeda u daa wadkur xus id waqti asara nabiyu nebiga uu u siraystay ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaar ka mid ah intii ka ah uu u siraystay xadiidan sheeko war buu u sheegay warkaana marka muxuu ahaa malabkii inuunan mar dambe cuni doonin ama in uu ahaa maariya gabadhii markaa yacnii nebigu suriyada u ahayd ee uu markaa milkulyamiinka ku haystay ee xafso gurigeedii markaa nebigu uu ugu tegay iyadoo ka maqan waa waa kii nebigu marka xafso ay uga dhaartay mar dambe inuunan u tegi doonin inuunan u tegi inuu u tago ayuu iskaga xarimay nafsadiisau ka xarimay inuu u tago hadalkaa waaye marka hadalka uu ku siraystay warkiibay xafso marka qaaday caa-ishay u sheegtay iyadoo markaa dee kuna faanayso oo guul usoo hoyatay inay tahayna muujinayso taa unbaa ka keentay falamaa markii naba-at naba-at marka mafcuulkeeda waa go-an yahay waa maxduuf falamaa markii naba-at xafso ay sheegtay hayrahaa heyrkeed oo caa-isho ah ay u sheegtay bihi bilkhabari warkii ay ugu warantay oo ay ugu sheegtay warkii nebigu u sheegay markay caa-isho u sheegtay wa adharahu llaahu walxaalna adharahu llaahu qad adharahu llaahu alla ou daalacsiiyey oo uu tusay nebigiisii calayhi warkii ay sheegtay korkiisa ou tusay wa adhara bimacnaa atlaca waay hu damiirkaa nebigaa loo celinaa calayhina waxaa la leeyahay cala alimbaai ama cala alkhabari saasa ugu fiican marka macnuhu wuxuu noqonayaa markii falamaa naba-at bihi markay heyrkeed warkii ugu warantay xafsa wa adharahu llaahu wa adhara allaahu alla uu muujiyey hu ilaahay nebigiisii uu u muujiyey calayhi khabarkii iyo hadalkii uu alla ayuu alla u muujiyey calayhi warka warkaa korkiisa ou daalacsiiyey oo uu tusay carafa jawaabtii marka waa kanaan carafa nebigii wou aqoonsiiyey marka bacdahu hadalkii qaarkiis bacda maa akhbarat bihi waxay ku warantay oo caa-isho ay u sheegtay sirtii ay faafisay wax ka mid ah ayuu nebigii aqoonsiiyeyo waa inuu ogaaday ayuu tusay xafsa sirtii iyada ay sheegtay inuu wax ka ogaaday buu nebiga marka tusay carafa wou aqoonsiiyeyo bacdahu wixii ay khabartay oo ay caa-isho u sheegtay wax ka mid ah qayb yacni ka mid ah ayuu aqoonsiiyey oo dul istaajiyey wa acrada waa ka jeestay nebigii sala allahu calayhi wasalama can bacdin qaarka kalena waa iskaga jeestay oo ma dhammaystirin oo dadka akhyaarta oo karamka iyo wanaagga iyo leh istiqsaa ma yaqaanaan oo xasanulbasri waxa uu yidhi mastaqsaa kariimun qatu qof wanaagsan warka dhammaantiis ma wada ma wada dhammeeyo wax laga fahmi karo warkiisa iyo dulucdiisau sheegaa inta kale waa iskaga aamusaa yacnii qofkii markaa waa isku xushoonayaa waa isdaba qabanayaa qof kastaa ku ogaadayna isma dhahaayo markaa nebigu warkii ay iyada faafisay wax kamida unba waa yar u taabtay intii kalena waa ka aamusay ma u sheegin mastaqsaa kariimun qadu qof wanaagsani weligii istiqsaa iyo hadalka dabatag ma uunan ku sameynin meeshii ugu dambeeyey ma ma uunan gaarsiinin sufyaanu thawrina waxa uu yidhi maa zaala ataqaafulu min xusni lkiraam taqaafulka waxaa la yidhaha ismoogeysiinta mararka qaar adoo wax og inaad haddana ismoogeysiiso wuxuu ka mid yahay dadka wan wanaagsan wanaagooda ayaa lagu tiriyaa haddaad adiga dad maamusho maalan oo dad xukunto ama qoys aada oday u tahay ama dad maamulkood lagu dhiibo intan adiga maamule xukun lagu yiraahdo haddaad fii kulli sagiiratin wa kabiiratin inaad arkayso un u muujiso oo aada maanta dhan u gagambato oo hadba yacnii wax yar iyo wax weynba aada saa un u dul joogto waa isnacaysaan adiga iyo dadka mararka qaar waxaa fiican wixii xadar ay ku jirtana ku qabo mararka qaarna waxaan arkayninba iskaga soo qaado iskana cafiba oo mararka qaar waxaa qofku yacni haddaad mar walba un dul taagnaato waa dhibaato ma fiicna marka mtaqaafulku marku waa boos weyn buu karamka iyo wanaagga uu ka jooga haddaad maalan guri leedahay ood xaas leedahay xaaskaasi haddaad tiraa wax allaale waxa ay samaysa dul taagnaw waxna ha ismoogeysiinin haddaa is tiraahdo waa isfuraysaan uun marka dambe laakiin haddii aad yacni waxyaabaha qaar adoo og inaad og tahayna muujiso waxna inaadan ogeyn oo kale aa ka dhigto oo qeybna aada markaa u muujiso qeybna aadan u muujinin waxaa laga yaabaa iyada lafteeda qofkan waa soo jeedaa waana caqli badan yahay inay isdhahdo oo ay markaa yacni dib isugu laabato laakiin haddaad mar walba wixii sarrifto oo taana taana iyo kumi kumi u sarrifto hade markaasi waxaa weeyaan qofkaasi dad ma maamuli karaba ayb wa acrada can bacdin marka halkaasaa laga bixiyey falamaa markii naba'ahaa bihi falamaa markii naba-a nebigu uu u waramay haa xafsa gabayani haweentii bihi bilkhabari khabarkii uu ugu waramay oo u sheegay qaalat waxay tidhi man yaa anba'aka kuu waramay haadaa kan yaa kuu sheegay oo warkan yaa kuu waramay oo kuu sheegay qaala waxau yidhi naba-anii waxaa ii waramay alcaliimu lkhabiiru markii hore iyada markaad waxay isleedahay caa-ishana qof caqli leh waa tahay hadalkii aada ku siraysatay iyada maa nebiga gaarsiisay xoogaa marka caa-isho intay tuhmi lahayd ayay iska weydiisayoo yaa kuu sheegayay tiri marka mar haddii ounan dhihin caa-ishaa ii sheegtay nebigu uusan dhihin ee uu yidhi allah subxaanahu watacaala baa ii sheegay bis iyadii marka waa iska sabartay waana degtay inaan sir iyo war laga faafinin oo aynan caa-isho ka faafinin way garatay qaala waxauu yidhi naba-anii waxaa ii waramay alcaliimu allii cilmiga badnaa alkhabiiru ee gunta hoose ogaa addoommadiisa ka warqabay in tatuubaa ila allahi faqad sagad quluubukumaa wain tadaaharaa calayhi faina allaha huwa mowlaah wajibriilu wasaalixu lmu'miniina walmalaa-ikatu bacda dalika dahiir in tatuubaa haddaad laabataan ilallaahi alla intii ka ah haddaa usoo laabataan faqad xaqiiqe ahe saqad way iilatay quluubukumaa quluubtiinnii way iilatay marka inta tuubaadan waxaa iska fiican in yacnii jawaabu shardi loo soo qadaro oo leeraa inta tuubaa haddaad soo noqotaan ilallaahi alle intii ka aada usoo laabataan falitowbatikumaa maxallun towbadiina maxal iyo muujab ayay leedahay macnaha marka haddaad ilaahay usoo laabataan towbadiinu meelay leedahay sababtoo ah ee waadba iilateen waxbaa idin gaaray nebigiibaad sir iyo ka faafiseen ood ka sheegteen de marka towbo maxal waaba u tihiinba inaad ilaahay u towbad keentaan wax lala yaabaayo ma ahan macnaha saas way faqad xaqiiqe ahe saqad marka waxay ka towbad keenayaanna waa maxay inay nebiga iska kaalmaysteen korkiisa maxayna isu kaalmaysteen xoogaa inay yar dhibaan dhibkaasina da ma ahan dhib ay nebigu nebi ahaantiisa iyo risaaladiisa ugula qasdayaan ma ahane waa uun dhib ka dhalanaya den qofka iyo xaaskiisa markay isla joogaan iyo masayrka iyo mucaasharada iyo waxyaabo waxaa ku saabsan waaye ma ahane hadda kii lagu gaaloobayey ma ahanoo nebiga iidaagiisa kale lagu gaaloobayey ma ahan marna iimaankoodu ayagu isma bedelin ayb oo yacni maynan ka bixin iimaankan ujeedaa faqad xaqiiqe ah saqad way leexatay quluubukumaa quluubtiinnii way leexatay marka ilaahay usoo laabto towbadii baa loo bandhigay wain tadaaharaa haddaad isu kaalmaysataan calayhi nebiga korkiisa haddaad isu kaalmaysataan fa ina allaha alle huwa isagu mowlaahu weeyaan alle nebiga mowlihiisii waa kan u kaalmaynayo waji oo maamulaya arrinkiisa wa jibriilu jibriil iyo walmala-e wasaalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda suusuuban iyo walmalaa'ikatu malaa'igtiina bacda dalika gargaarkaa alle ka gadaale dahiirun weeyaan markaa kuwo u kaalmaynayo nebiga marka dahiirun kuwan dhan baan khabar uga dhigaynaa warkana marka fa ina allaha huwa mowlaahu yaan ku joojinaynaa wajibriilu marka waa jumlo markaa kacayso mubtadaya khabar marka wajibriilu ilaa inta lagu cadfay kadib dahiirunna waa khabar buu u noqonaa marka wain tadaaharaa wain tadaaharaana waa la akriyey wain tadaaharaana waa la akriyay ay wain tatacaawanaa waa marka haddaad iskaalmaysataan calayhi calaa muxamadin muxamed korkiisa haddaa isu kaalmaysataan labadiinan iyo keyrkiinba fa ina allaha alle huwa isaga mowlaahu weeyaan nabigii nebigiisa kan u kan maamulaya arrintiisa waay mowlihiisa wa jibriilu iyo jibriil wa jibriilu jibriil wasaalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda suusuuban waalmalaa-ikatu iyo malaa'igtii bacda dalika bacda dalika bacda nasrillaahi bacda dalika annasri gargaarkaa alle uu u gargaaraya kadib dahiirun weeyaan kuwaas oo dhan kuwa garab u ah oo u kaalmaynayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka haddaad idinku iskaa kaalmaysataan ood war isku qarqarsataan dee nebigu intaa buu leeyahay alla allana waa leeyahay malaa'igna waa leeyahay muuminiintiina waa waa leeyahay kadib alle ka gadaale casaa rabbuhu in dallaqa kuna marka halkan da xadiidkii dheera oo waxaa lagu keenaa qisadii nebigu xaasaskiisa markuu ka dhaaranayo bil muddo ah uu ka dhaartay oo biilkii iyo wax inuu u kordhiyo iyo shaqaaqo yar baa timid marka ayaa nebigu sal ll ly slam intuu ka dheeraaday iyaga dhan meel mashruubo ah yacni degay ayuu muddo bil ah ka ka dhaartay iilaa ayuu sameeyeyoo bil inuunan u imaanin buu ka dhaartay ee iilaagaasaan suuratulbaqara kusoo marnay afar bilood waa inuu gaaraa wuxuu afar bilood ka yar iilaa maba la dhaho tajawus unbaa min baabi tajawus unbaa loo yiri markaa nebigu bil ayuuayuu ka dhaartay xaasaskii inuu furay baa la mooday cumar baa radia allahu canhu u yimid rasuul allahu xaasaskaagii ma furtay inuunan furin ayuu u sheegay kadibna marka bil markii uu dhammaystay ayuu marka meeshii kasoo degay subaxdii sagaal iyo labaatan ay dhammaatay ayuu soo degay markaasaa la yihi rasuul allahu inaka aaleyta shahran bil baad dhaaratay markaasuu wuxuu yihi ashahru haakada wahaakada bishu sagaal iyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqotaa marka dhaartaydii ma furin waana dhammaystay dhaartaydii taana marka de iyagiina waa ku canaan ayaa looga dhigaya qisadaa dheer buu marka halkan keenay marka casaa rabuhu in طallaqa kuna an yubdilahu aswaaja khayra min kuna muslimaatin mu'minaat casaa waxaa dhab ah casaa rabuhu rabbigii wuxuu xaqiiq ku yahay in dallaqa kunna hadduu idin furo in dallaqa hadduu nebi moxamed kunna idinka idin furo an yubdila wuxuu alla xaqiiq ku yahay an yubdila inuu u bedelo hu isaga aswaajan xaasas inuu markaa yacnii yacni u bedelo oo idinka idinku bedelo xaasaska oo khayran khayr badan minkunna idinka idinka khayr badan kuwaasoo muslimaatin xaasaskaas oo muslimaatin kuwo hoggaansan ah mu'minaatin kuwa alla rumaynaya ah qaanitaatin kuwa adeecsan rabbigood adeecsan ah taa'ibaatin kuwa towbad keeno rabbigood usoo noqdo ah kuwaas oo caabidaatin kuwa yacnii caabudayo kuwa rabbigood caabuda ah kuwaas oo saa'ixaatin muhaajiraad ahoo nebigu nebigii la hijroonayo meeshuu tagaba la aadayo kuwaas oo hayibaatin garooba ah iyo wa abkaaran gabdho ah kuwa aan markaa yacni garooba aan ahayn oo gabdho ahna ah ayb halkan marka iyagii baa marka la kar jabinayayo waxaa la leeyahay masayrkan iyo sidan iyo yacni nebigii inaad ka shirtaa ka shiraysaan iyo joojiya ilaahay idinkaa derajo iyo khayr iyo wanaag halkan uu idinku keenay mar haddii xaasas la idinkaga dhigay nebigaa sharafka badan idinkaa abaal iyo nasiib ku qabee jooga haddii kale nebigu ma weynin wax idinka idinka khayr badan weyn maayo marnaba casaa rabbuhu rabbigii wuxuu xaqiiqo ku yahay alle yani casaa rabbuhu nebi moxamed rabbigii wuxuu xaqiiqo ku yahay in dallaqa kunna hadduu idin furo marka ma furin laakiin nebiga sal ll ly slam hadduu idin furo hadduu furi lahaa waa la sii lahaa kuwan ile xaqiiqaaba ilaahay ku sheegay laakiin isagii baan furinba in dallaqa kunna hadduu idin furo an yubdilahu inuu yani u bedelo uu bedel siiyo hu nebi moxamed uu bedel siiyo aswaajan xaasas inuu bedel u siiyo xaasaska oo idinka yani bedelkiina idinka bedelkiina kuwo kale inuu siiyo uu ugu bedelo kuwaas oo aswaajta oo khayran khayr badan minkunna idinka idinka khayr badan kuwaas oo muslimaatin kuwo hogaansamaya ah mu'minaatin kuwo rumaynayo ah qaanitaatin kuwa adeecaya rabbigood ah taa'ibaatin kuwa rabbigood usoo noqdo ah caabidaatin kuwa rabbigood caabudaya ah saa'ixaatin kuwo iyaga yacni socdo oo nebigu meel allaale meeshii uu aado la aadayo la soconayo ah muhaajiraad hayibaatin garooba ah wa abkaaran iyo kuwo abkaar ahoo bikaarooyin ah hayibaatin wa abkaaran labadaba waxaa loo leeyahay de hayibaduna waxbay ku fiican tahay garoobka gabadhuna waxbay ku fiican tahay intaba ilaahay waa isugu daraa nebigiisa waay sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow quu anfusakum nafihiina ilaaliya wa ahliikum ehelkiinana ka dhowra oo ka ilaaliya naaran naar ka ilaaliya waquuduhaa naarta oo waquuduhaa shayga iyada lagu hurinayo annaasu ay tahay dad ay yihiin iyo walxijaaratu dhagax calayhaa korkeeda malaa'ikatun ayaa ah malaa'igta oo khilaadun ad adag yacni qallafsan shidaadun ad adag malaa'ig kuwa oo laa yacsuuna allaha alla aan ku caasinaynin maa wixii amarahum ow amro aan ugu caasinaynin wayafcaluuna falaya maa waxa yumaruuna la faro wayafcaluuna falayaan maa waxa yu'maruuna la faro aayaddanna marka rabbi subxaanahu watacaala wuxuu u tilmaamayaa shayga dhabtaa inay tahay in laga badbaado qofkana uu naftiisa ka badbaadiyo ehelkiisana ka badbaadiya naar iyo dab marka rasuulka dee ehelkiisii oo xaasaskiisii ah dab iyo naar ayuu ka badbaadinayaa tarbiyo wanaagsanna waa ku tarbiyeynayaa waxyigaa uu nebiga idinla imaanaya idinkana qaata si aad uga badbaadaan si aada aakhiro u badbaadaan ummadda inteeda kalena aayaddu caan bay u tahay oo yaa ayuha aladiina aamanuu baaba la yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow quu anfusakum nafihiina dhowra oo ilaaliya wa ahliikum ehelkiinana ilaaliya naaran dabka ilaaliya anfusakum waa la gartay bay dhaheen saxaabada qaarkood nafteenna saan dab uga ilaalina waa garan karnaa ehelkeenna see uga ilaalinaynaa wax bara oo wax u sheega oo diintii fahmsiiya waa kaa marka cali bnu abi aalib radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi quu anfusakum waahliikum naaran callimuuhum waadibuuhum waxbara edbiya waxbara iyo edbiya u fiirsada labadaa erey oo isticmaalay callimuuhum waadibuuhum aayaddii buu fasiraa intaasu ku fasiray callimuuhum waa maxay waxa fiican iyo waxa xun kala bara waajibka iyo xaaraanta kala bara akhlaaqda wanaagsan iyo akhlaaqda xun kala bara iimaanka iyo kufriga kala bara towxiidka iyo shirkiga kala bara wixii iyaga marka maskhayr u ah markaad bartaan wixii shar u ahna aad yacni bartaan kabacdi haddana ku qaada oo ku tarbiyeeya ku jara bara ilmaha markay yaryar yihiin ama yacni xayawaanku uu yaryahay ama geedkuba uu yaryahay inta uu yaryahay waa la tababari karaa waa la laylin karaa markii laakiin uu geedku baxo ee qallooc uu ku baxo waa adag tahay hadhow in lasoo toosiyo ee xayawaanka laftiisu marka uu yaryahayaa lasii tababaraa si markuu weynaado uu tababarkii u qaato bani aadamka waa uga waa iyaguna waaba min baabi owlaah waayo haddii xayawaan wax la baray isagoo yar xayawaan ah bani aadam min baabi owlaah marka ilmaha yaryarka ah iyo ehelkiinuna wanaagga markaad u sheegtaan xumaantana aad inay xun tahay u sheegtaan haddana ku qabta oo wanaaggii inay sameeyaan ku fiiriya xumaantii inay ka harayaan ku fiiriya intii tabartiin sidaa yeela waayo macnaha ogowna qofku marka uu yani qiyaamaha la tago bacdi riwaayaat waxay leeyihin ama bacdi alaahaar inta aan waa-ay wiilka la su-aalin aabbihii ama hooyadii xaqa ay ku lahayd intaan la su-aalin aabbaha ayaa ama hooyada ayaa waxaa la su-aalayaa xuquuqdii iyaga lagu lahaa horta inay bixiyeen iyo in kale meeshaan marka waalidkana xuquuqaa lagu leeyahay ilmahana xuquuq ayaa iyagana laga rabaa oo lagu leeyahay waalidka marka xuquuqdiisu waxay tahay tarbiyad wanaagsan inuu siiyo ilmaha meesha tarbiyadooda u wanaagsanna inuu la imaado oo halkaa ilmihiisa uu ku tarbiyeeyo meesha uu isleeyahay tarbiyada waa ku kharibmaysaan uu kala tago walow haba lacag yareeyo mararka qaar de meeshaad joogtaa kuu lacag badan laakiin diintay u xun tahay dadkay u xun tahay ilmahaagay u xun tahay haddaad lacagta ag fadhiso lacagna ma tacbaysid ilmana waad ku weynaysaa meeshaas markaasaad qof gablan oo kale ah iska noqonaysaa marka dambana marka ilmihii bii-e iyo jawi ay ku tarbiyoobi karaan inuu u diyaariyo waalidkii yacni diintii barideedii inuu u diyaariyo qur-aankii inuu baro sunnadii nebiga baro kutubaha wixii xalaal iyo xaaraan iyo axkaamtii iyo u baro yaa laga rabaa hadhow haddii uu weynaado oo intaa inta lagu dadaalay isaga uu duurka galo de qof ilaahay duurka uu gelinayo aabbe iyo hooyo midna ma soo celin karaan ee taa iyadu waxaa weeyaan wixii ilaahay hore u qoray unbaa jiraayo laakiin inuu ku dadaalo isaga waajibkiisa u kasoo baxo ayaa laga rabaa marka wuxuu yidhi callimuuhum waadibuuhum laba qolaa marka wax tarbiy dadka wax barto edbisana callimuuhum waadibuuhum marka la leeyahay cilmiga iyo aadaabta waa isla socdaan walidaalika xataa yacni tacliintan casriga ah marka ilmaha yaryar iskool iyo inay bilaabaan ay rabaan wasaaradaha noocaa ka shaqeeyo laba shaqay qabtaan waxbarasho iyo barbaarinay qabtaan waxaa la yidhaahdaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarintaa la yidhahda waayo cilmi keliya qofkan lama baraayo waa in marka qofkan tarbiyana la siiyo waxa uu wax u baranayo waxa uu baranayo dheefta lagu qabayo oo diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisu ay ku qabayaan kulli waa in la si fiican loo jaangooyo la tarbiyeeyo haddii marka waxbarashadaa iyo tarbiyadaas laakiin la taliyayaal kale ay leedahay la taliyaal kale oo adigaan waxba kugu jirin oon kugu dhaqan kugu diin aan ahayn hadday waxbarashadii maamulaan oo adiga ay ku leeyihiin waxaan inaad barataa kuu fiican waxaana in meesha laga saaraa kuu fiican hadday ayagu yeeriyaan macnaheedu marka waxay tahay xornimo dhaba maba jirtaba maskaxdii baan xor laga noqonaynin waayo haddii waxbarashadii adiga lagugu gacmogacmaynayo amnigiina lagugu lagugu gacmogacmeeyo ee lagugu gacmogacmeeyo dhaqaalihii meel walba ood ka dhaqaaqi lahayd haddii aadan adiga kaligaa u madax bannaanayn waxaa meeshaasi ka dhalanaysa marka muruqii maskaxdii iyo maalkii intaba marka waxaa weeyaan dad kale ay u shaqaynayaan wanaxnu laa nashcur anagoon dareemeynin waana caalamulislaami inta badankiis waxa haysta waay hadhow marka maxaa laga soo reebay xornimadii xornimadii waxaa laga soo reebay maalinta xornimada in xoogaa yar un la dabaal dego ama la hadlo ama erayo marka naari ah oo aad u qiimi badan oo xamaasad badan keliya un maalintaa in la lagu sheeg sheekeeyo oo lagu hadlo la sacbiyo intaa unbaa xornimadii kasoo hartay laakiin haddaad meel walba farta geliso oo muhim kuu ah waxaad dareemaysaa dadkan muslimiinta iyaguna inay isgabeen meesha ay nusxiga u raadiyeenna inaysan jirin shalay meeshay ka yimaadeen meel ka daran bayayay aadayaan saa darteed marka tarbiyadaada iyo callimuuhum wa adibuuhum saxaabadu markay leeyihiin haddii tarbiyadii saxaabada lagu dhaqmo waa tarbiyad marka cilmi iyo aadaab wada socdo iyo maslaxadaada adiga wixii maslaxad kuu ah ma kaa celinaya manhajka diiniga ah wixii maslaxad kuu ah oo aan dhibna kuu keenaynin kaa celin maayan ee laba qolaa marka wax tarbiyeyso qolo waa macalimiinta macalimiinta ha noqdaan kuwa dugsiga dhigo qur-aanka ama ha noqdaan kuwa iskuulaadka dhigo macallinku marka waa inuu xor yahay macallinku hadduunan xor ahayn waxba kuuma tarbiyey karo taa ogow macallinku waa inuu yahay horta mabaadi'diisa uu dhigayo waa inuu waa inay u caddahay fahamsan yahay mana yacni mabaadi' wax taraysa ay tahay isla markaana xor uu yahay xor waxaan ka wadaa nin maanta addoon u ah quutulyoon waa inuusan noqonin bal waa inuu asxaabu mabda' inuu yahay mabda' inuu faafiyo inay qalbigiisa ku jirto mabda' khayr leh oo berri markuu dhinto ilaahay ajar ku siinayo in ardaygan dhallinyarada ee soo baxayo inuu ku reebo walidaalika macallinku hadduu laakiin dhuuni keliya ka fakero so waxuu cuno keliya uu ka fakero waxuma tarbiyey karo murabbi kuuma noqon karo adduunyada dadka wax tarbiyeeyo oo ajiyaasha soo saaro waa dad ayagu marka aan ka fakeraynin dhuuni iyo waxay cunaan bal mabda' ka fakaraayo oo iyagu ama ha u xumaado ama ha u fiicnaado mabda-aas unbaa dad ayaa ayaa u ah yacni waxa ka hor muuqdo oo ka hor bidhaamayo haddii marka innaga mabda' waxaa noo ah aasaas diinteenna diinteenna markaan si dhaba u fahamno masaalixdeenna waan garanaynaa masaalixdeennii adduunyana waa qabsan karnaa marka macallinku maahan keliya midka diinta dhiga bis maahan inuu wax tarbiyeeyo waxaa la rabaa midka xisaabta dhigo iyo kan fiiskiiska dhigo iyo kan chemistryga dhigo iyo kan biologyga dhigo iyo kan maadka dhigo kulligood inay khandaq dhufays inay ku jiraano ardaygaas inay macluumad anfacaysa u gudbiyaan akhlaaqda iyo tarbiyada iyo iimaanka diinigaana aysan ka hadlaynin ayaa laga rabaa marka macallinku maahan iskoolaadka qaar saan ku aragno aniga maadadaas ma dhigo maadada tarbiyada ha la weydiiye macallinka dhigo adigu qof muslimaad tahay waa inaad kayaan leedahay oo islaamnimada aada jeceshahay inay faaftana aada markaa rabto dad noocaas oo kalea marka qofka wax baranayana inuu saa u barto dadkana markaa hadhow cudwi iyo xubin muhiima ayuu u noqonayaa ayb meeshaa marka callimuuhum waadibuuhum ta sidaas macalimiinta iyadoo iyaga weliba dadka de qur-aanka iyo dugsiga u dhigo iyaga dardaaran kaloo gaar ah bayba wataan oo kalaamullaahi bay dadka barayaan iyaga marka waa inaynan dadka nacsiinin sifa xumo iyo qaab xumo waa inaynan ku nacsiinin qur-aankaa ay dadka barayaan oo maalan waxa u bannaan iyo waxaan u bannaanayn ha ogaadaan mushkilada marka macallimiintii dugsiga ka jirtaa dilid aan xad lahayn oo mararka qaar uu dhimanayaba ardaygii ku dhimanayo ama laf ka jabayso ama madaxii marka uu yacnii wax uu dilaacinayo ama dhabarkii intuu ku dhufto ou jiisoobayo cunugii yaa la arkay waxaasi marka macallinka noocaasi nafsiyadaas leh macallin dad wax bari kara ma ahan sababtoo ah nafsiyadiisii ayaaba nafsiyad caraysan oo xanaaqsan oo ilmihiiba intuu nacay ayuu meeshii inuu ka saaraba rabaa oo markaa yacnii uu meeshii ka bixiyo ma fiicna sidaasna qaar waxaan aragnay ilaa sideed halaad labaiyo toban halaad laga xukumay dil uu u geystay ilmo ayaa waxaa gaaray markii la simay oo xaqaas la simay sideed halaad ayaa lagu yeeshay uu gaaray soomaalidu waxay yidhahdaan de macallin waxba lagama qaato waxaas ilmaha habaaray ku noqonaysaa ee macallinka isaga laftiisa uma bannaana arrintaa ha ogaado ilmaha haddii ay noqonayso inuu tarbiyeynayo garaacayo meel aan marka wax ka dhibaynin korkooda aan yacnii calaamado u yeelaynin tartiib ah ha garaaco ilaa saddex ul ayay culimmada qaar gaarsiiyaan kuwa ugu badan inta aan arkayna toban ka badan ma gaarsiinayaan inuu u dirana ma bannaana kabiir inuu u diro ul intuu u dhiibo garaac inuu yidhaha ilmahan waa dulmi haddana weliba waxaa weeyaan caruu dadkii ilmihii dugsiga dhiganayay oo cuqdo lays dhexdooda laysku abuuro oo ay dhici karta hadhow marka inay iskuba dilaan arrintaa iyadaa marka waxyaabahaas oo dhan qofku waxaa wanaagsan inuu akhristo macallinka wixii u bannaan iyo waxaan u bannaanayn inuu ogaado waxbaana laga qoray kutubtaan ogahay hadda wax lagaga qoray waxaa ka mida ibnu xajar ilhaytami kitaab buu leeyahay taxriiru lmaqaal la yiraahdo oo macallinku intee see u garaaci karaa ilmaha maxaa u bannaan maxaan u bannaanayn kitaabuu ka qoray waa madbuuc waana haynaaba kutub kalena waa laga qoray oo adabulmucallimiin iyo waxyaabaha ka waramo qaarkood culamaa usuluug waxayba door bidayaan dilka dhanba in inta laga daayo ardayga si kale loo ciqaabo cuquubaad macnawi ah lagu dhigo oo isaga wax u dhibayso si ahaan laakiin aan dhib kalena u keenaynin cuquubaadka macnawiga waxay noqon karaan in cayaarta laga reebo waxay noqon karaan ardada marka la fasaxayo isaga xoogaa in la yar daahiyo oo nusaac iyo labaatan daqiiqo iyo la reebo xoogaa arday ilmaha yararkaa arrintaa waa dhibsanayaan wax ma haleynaya marka arrintaa isagoo ka cabsanayo in la celiyo qodob kale waxay yidhaahdaan waxbarashadii lafteediibaa laga ciqaabaa si isagana u nafci badan oo waa maxay hadduu maalan ku liito sida wax loo qoro qoridda iyo kale xoogaa hadduu baraatika badan u baahan yahay markuu dembi galaba buug cad intaad usoo qabato buuggan dhan buuxi dheh intaad wax u qorto ha buuxiyo isagiina sina waxay ugu tahay lugooyo sina waxbarashay u tahay sidaa marka jamaaludiin alqaasimi kitaabkiisa jawaamicul aadaabka wuxuu leeyahay waa anjax dariiqa waayo oo ardayga lagu ciqaababa adoon wax ul iyo waxba u qaadanin waana aragnay macallimiin ardaydu ay aad uga cabsadaan weligoodna aan far saarin keliya uun qaabku meeshuu ka qabto ayuu yaqaanaa marka wixii marka in waxaa fiican marka qaab inta loo yeelo sharcigiina la waafajiyo caqliga miyirkiina lagu socdo waayo qofkaani waxba u dhisaa si wax u dhisa marka waa in adiga laftaada waxaana ilmahan aada dhisayso inuu kuu noolaado muddo badan kuu joogo wixii aada bartay uu dadka sii baro aday dan kugu jirtaa ayb yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum iyo waahliikum naaran ka ilaaliya waquuduhaa ta taa-o waquuduhaa shidaalkeeda waxaa lagu shidaya annaasu dad uu yahay iyo walxijaaratu dhagxaan calayhaa korkeeda waxaa ah malaa-ikatun malaa-ig ayaa ah malaa-igta oo khilaadun qallafsan shidaadun ad adag laa yacsuuna allaha kuwa oo aan caasinaynin alle kuwaasoo laa yacsuuna allaha alle aan ku caasinaynin maa wixii amarahum uu faray wayafcaluuna samaynayaan maa waxaa yu'maruuna la farayo yaa ayuha ladiina aamanuu laa tactadiruu yaa ayuha aladiina kafaruu laa tactadiruu lyowm yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii kafaruu kufriyow laa tactadiruuha cudur daaranina alyowma maanta inamaa wax kale ma ahane tujsowna waa la idin abaalmarin doonaa maa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow tuubuu noqda ilallaahi alla usoo noqda oo u towbadkeena towbatan noqosho towbada oo nasuuxan loo daacadnimo falay yacnii loo khayr miiray la saafigareeyey oo maxay ka saafi garaysan tahay istutus iyo dunuubtii iyo waxyaabaha dhan laga ilaaliyey oo shuruudeedii oofsatay casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay an yukafira inuu asturo uu dhaafo cankum idinka xaggiinna sayi-aatikum xumaanyaalkiinna inuu idinka asturo uu idinka dhaafo ayuu alla xaqiiq ku yahay wayudkhilakum uu idingeliyo jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo yowma maalin ayuu alla idin gelinayaa jannaadkaas wayudkhilukum taa ku cadfaysa ayaad ku tacallujinaysaa yowma maalin buu alla jannaadkaa idin gelinayaa laa yuqsi llaahu alla uunan hoojinaynin annabiya nebiga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga maciisa la rumeeyey uunan hoojinaynin nuuruhum iftiinkooda yascaa waa soconayaa waa roorayaa bayna aydiihim hortooda ayuu ku soconayaa iyo wa biaymaanihim midigyaalkooda yaquuluuna waxay odhanayaan oo ay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow atmim dhammaystir lanaa annaga noo dhammaystir nuuranaa iftiinkeenna noo taamiyeel waqfir ilaahu dhaaf lanaa annaga noo dhaaf inaka adiga calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa qadiirun kii ku awood badanaa tahay yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow jaahid la jihaad oo la halgan alkufaara gaaladii iyo walmunaafiqiina munaafiqiintii waqlud ad adkow calayhim iyaga korkooda ku adkow ku jilcisanaanin wama-waahum meeshay u dunmayaan jahannamu waaye wabiisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado marka yaa ayuha nabiyu jaahid lkufaara walmunaafiqiin waxaan kusoo marnay suuratu tawba ayb jihaad lkufaarna waxaa weeyaan xujo iyo bayaan iyo seef intaba waa isugu jiraa jihaad lmunaafiqiinna waa bilxujati walbayaan ilaa iyaga dadkay ku dhex jiraan mana la fahmi karo nebiguna sidaa unbuu yeeli jiray inay wax banaanka soo dhigtaan maahane si kale laguma garan karo laakiin iyaga xujadaa ku filan daraba allahu mahala liladiina kafaruu mra'ata nuuxin wamra'ata luud daraba allahu alla wuxuu caddeeyey mathalan mahmah ayuu alla caddeeyey liladiina kuwii dartood buuna u caddeeyey kafaruu kufriyey kuwii gaaloobay buuna u caddeeyey mahmaahda yacnii mahmahdani waxaa loo soo kaxeeyey gaalada in loogu mahmaaho imra'ata nuuxin ka bedel mathalanta ka bedel imra'ata nuuxin nuux haweentiisii ayuu caddeeyey oo tusaale uu ku caddeeyey wamra'ata luutin iyo luud haweentiisii kaanataa labadaa haween waxay ahaay waxay ahaadeen taxta cabdayni laba addoon hoostooda ayay ahaadeen kuwa oo labadaa addoon oo min cibaadinaa addoomaheena ka mid ah saalixayni kuwaasoo saalixayni susuuban fakhaanataa way khiyaaneen humaa labadeennii addoon bay khiyaaneen oo labadii markaa nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi luud ayay khiyaaneen oo nimankoodana ahaa falam yugniyaa ma aynan deeqin canhumaa iyaga xaggooda nuux iyo luud xaggooda min allaahi yacni falam yugniyaa nuux iyo luud ma aynan deeqin canhumaa labada labadooda haween xaggooda min allaahi alla cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba kama deeqin waxba ma aynan uga tarin waqiila waxaana la yidhi oo kuwaa lagu yidhi udkhulaa gala annaara naarti gala maca adaakhiliina kuwa gelaya xaal aada la macooda tihiin mahmahdan marka waxaa loogu mahmaahay marka liladiina kafaruu yacnii waxaa loo soo kaxeeyay mahmahdan iyaga in wax lagu tuso kuwan gaalada sida loogu tusayaana waa maxay kufri haddii uu qof ku dhinto walow cid ciddii ugu fiicnaydba ha u dhowaatee u dhowaanshiyaha waxba ay wax ay ugu taraysaa ma jirto qiyaamihii markii la tago waxa ay ugu tarayaan male naar bayna ku gelayaan marka qofkan waa gaal qof muslima oo wanaagsan buu ag joogaa waa la nool yahay xiriir buu la leeyahay ama xaas xiriir xaaseed ha noqdo ama ha noqdo xiriir dhalya ha noqoto mar haddii adiga aada yacni kufri la timid cidda aada la joogto wanaagooda haddaad gaalnimadaa ku dhimato adigu waxba kaad deeqi maayaan kufriga unbaa marka lagugu soo bixinayaa isaga unbaana lagugu naarayaa marka labadan haween waxay la xiriireen oy xaasas u ahaayeen nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luud maca daalika dhowaanshiyaha waxba uma tarin mar hadday markaa yacni ay ku caasiyeen horena waxaan usoo marnay nebiyullaahi nuux wiilkiisana waa soo marnay fii suurati huod ayaan kusoo marnay nabiyullaahi ibraahim aabihiisna waa soo marnay isagana suuratu maryam iyo meelo badanaan kusoo marnay labadaa marka kuwan ayaa marka loogu maahmaahay daraba allaahu alla wuxuu caddeeyey maalan maahmaah liladiina kuwii ayuu u caddeeyey kafaruu kufriyey imra'ata luutin imra'ata nuuxin nabiyullaahi nuux haweentiisii ayuu alla caddeeyey oo maahmaah ahaan uu u caddeeyey iyo wamra'ata luutin luud nabiyullaahi luud haweentiisii buu caddeeyey alle kuwan marka gaaladii baa loogu mahmaahayaa labadan haween marka waxay ahaayeen gaalo iyaga labadooda ninna waxay ahaayeen ambiye ilaahay kaanataa waxay ahaayeen taxta cabdayni laba addoon hoostooda yacnii laba addoon ayaa marka yacnii ayaa qabtay labadaa addoon oo min cibaadinaa addoomaheena ka mida kuwaasoo saalixayn isu suubanaa fakhaanataahumaa way khiyaaneen maxay ku khiyaaneen marka khiyaanatun fi ddiini waay diintay ku khiyaaneen waay ee ma ahan khiyaana zawjiya ma aha khiyaanada marka khiyaana zawjiya ma laga wado gogol dhaaf ma aynan sameynin yani labadan nabiyullaahi nuux xaaskiisaoo gaal ah nabiyullaahi luud xaaskiisa iyadoo gaal ah de markaa way isguurso kareen ragga iyo dumarka gaalada ah oo suuratulmumtaxin aanba kusoo marno waqti dambe unbaa la joojiyey ee markay sidaa tahay haddana iyagoo gaalo ah waxay ku khiyaaneen waxay tahay diinta ee kuma aynan khiyaanin xagga gogasha oo markaa gogashii ambiyadaa ilaahay ma aynan keenin niman kale meeshaa marka fakhaanataahumaa laba nooc waay ayay noqon kartaa khiyaanada khiyaana zawjiya iyo khiyaano oo diiniya khiyaano diiniyay ku kaceen laakiin khiyaano zawjiya kuma kicin mufasiriinta dhammaantoodna waxay leeyihiin ilaahay ambiyadiisa cirdigooda waa ilaaliyaa oo marka nebi maa zanat imra'atu nabiyin qatu nebi naag ou qabo weligeed ma sinaysanin waayo markaa yacnii hadday haweentiina sinaysato isagiina nebi waayo la yidhaha dacwadiisayba wax u dhibaysaa soo maha dadka wixii uu u sheegi lahaa iyo soo hor istaaggii uu dadka soo hor istaagi lahaa iyo meeshaasi marka mashaqo badan ayaa imaanaysa marka taasaynan u dhicin dhankaa ilaahay waaba ka leexiyey gaal gaalaba ha iska ahaadaane laakiin waa laga leexiyey gogol dhaafka waa laga leexiyey marka fakhaanataahumaa khiyaano oo xagga diinta waayo ee xagga gogasha ma aha xagga gogasha ma aha falam yugniyaa nabiyullaahi nuux iyo luud ma aynan deeqin oo uma tarin canhumaa iyaga xaggooda min allaahi alle xaggiisa shay-an waxba kagama aynan tarin waqiila waxaa la yidhi udkhulaa gala annaara naarta gala maca daakhiliina idinkoo kuwa gelaya la gelayo maca daakhiliina kuwa gelaya la jirkooda xaalaa tihiin wadaraba allaahu alla wuxuu caddeeyey maalan maahmaah liladiina kuwii uu u caddeeyey aamanuu rumeeyey imra'ata fircawna buu u caddeeyey fircawn xaaskiisii ayaa iyagana loogu mahmaahay id waqti qaalad ay tiri rabbi yaa rabbi rabbigayow ibni dhis li aniga ii dhis cindaka adiga agtaada beytan guri igaga dhis filjannati guriga oo filjannati jannada dhexdeeda ah wanajinii iga kori min fircawna fircown iga badbaadi iyo wacamalihi iyo fircown camalkiisa wanajinii iga badbaadi min alqowmi qolo aldaalimiina dulmi falayna ilaahu iga badbaadi kuwa xaggoodana meeshana tusaale kale waayo mu'miniintaa lagu tusaaleynaya waxaa la leeyahay qofka mu'minka ahna xataa hadday haween tahay meel kastoy joogto cid walboo ay dhex joogto qofka iimaankiisa waa hayso karaa qalbigiisa cid qasbi kartaa ma leh ilaahay xaggiisa waa u jeesan karaa marka ku tusaale qaataa laleeyahay gabadhaa fircown hoostiisa joogtay haddana maca daalika inay iimaan ku dhimatay oo allana jannadii uu geliyey ee markaa yacnii sidan ay leedahay cibraa idinkugu sugan oo idinka laftiina waxba ha baqina cid kastoo markaa ama idin muquuniso iyo meeshaad ku dhex jirtaanba iimaankiinii waad haysan kartaan haddii rabbi uu idin waafajiyo ilaa aad rabbi kala kulantaan waayo fircown oo cid ka daaqi daaqisan aynan jirin ayaa haddana marka gurigiisii haweentiisii baa ilaahay muslim ka dhigan muuminad ka dhigan guri ii dhis jannada marka maxay u leedahay iyagaa waxaa la yidhi waxay dhihi jireen war haddaad muuse iyo raacdo oo annaga aada yacnii aada diinteennii ka tagto waxaan aada haysatee qurux iyo dhaldhalaal iyo webigan iyo beerahan iyo waad ka huleeleysaa iyo waa ka tegaysaa markaasay iyadii waxay dooratayba maa cinda allaahi markaasay leedahay ilaahu guri jannada iiga dhis waxaan maba rabo marba haddii laga tegaayo oo laga dhimanayo macrifada marka iimaanku qofka markuu aqoon u yeesho qalbigiisu ay iimaanku uu dheeho waxaad dareemaysaa meesha uu ka hadlayo meel dhow inaynan ahayn wanajinii iga badbaadi min fircawna fircawn iyo wacamalihi camalkiisa wanajinii iga badbaadi min alqowmi qolo xaggood addaalimiina dulmi falayna ilaahu iga koriyo iga badbaadi wa maryama bnata imraa yani wadaraba allaahu maalan mahmah buu alla caddeeyey wa maryama buu caddeeyey iyo maryamna alla waa caddeeyey mahmah buu ka caddeeyey ibnata cimraana maryamadii ibnata cimraana cimraan cimraan gabadhiisii ahayd allatii taasoo axsanad dhowrtay oo ilaalisay farjahaa farjigeedii ilaalisay oo dhowrtay fanafao zina iyo wax lamida iyo waxaas ka ilaalisay fa nafakhnaa waan afuufnay fiihi farjigeeda dhexdiisaan afuufnay min ruuxinaa ruuxdeenna xaggeedaanan uga afuufnay ma ruuxdeenna wax ka mida ayaanu ku afuufnay ruux annaga aan leenahay marka maahan yacni ruux macnuhu waxaa weeyaan ruux aan leenahay annaga waayo ruuxdan lagu afuufay maryam ilaahay baa abuuray isagaana iska leh ayb iyada waxaa si gaarada loogu sheegaya maadaama aabba la-aan iyo aabbo ay ciise uunan ka dhalanin ayaa iyada si gaara loogu xusayaa marka fanafaknaa fiihi min ruuxinaa jamiican minhu oo kala waay wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu ay min allaahi asaa iskale baa laga wadaa min ruuxinaa ruuxdeennii annaga aan lahayn waayo ruuxdii annaga aan abuurnay oo aan annaga maamulaynay waay ee nabiyullaahi ciisa qeyb rabbi ka mida ma aha horena waa uga soo hadalnay wasadaqad way rumaysay bikalimaati rabbihaa rabbigeed kalimaadkiisii ayay rumaysay kalimaadkaa marka de injiil oo wiilkeedii nabiyullaahi ciisa la siiyey iyo suxuftii kasii horeysay iyo waxaasoo dhan way rumaysay wa kutubihi kutu ilaahay kutubtiisii rabbigeed kutubtiisii bay rumaysay wa kaanad waxay ahaatay min alqaanitiina kuwa ilaahay adeecsan oo rabbi markaa adeeco ka dambeeyo ayay ahaatay hada aakhiruhu wallah aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasxaabihi